dagaalku xalay ayuu bilaabtay ilaa saaki ilaa afar saac ilaa hadda xilli ugu dhowna waa dhacay gudaheedana way marka dagaalkana hadda wuxuu salka ku haya anagu hadda meel hebel ma dhihi karo laakiin dagaal wadoo taxanaa soo jiray oo laba beelood oo dhufay isu jiro ciidamadooda aan la kala qaadin aan lagu guulaysanin oo dhowr sano soo gaari waay marka nasiib darro waay aad aan ugu xunnahay dagaalka noocaas inuu sii socdo oo weli caqliga uu shaqeey wayna nasiib darro waay iyo dibaan ka soo sheegi doonaa wax dhaawac waa la ii sheegay oo dhinacii dagaalamaya laakiin weli ma sugna waa mar danba arrintaas idil wadaag wadaagi doonaa laakiin waxaa aad iyo aad ugu xumahay oo nasiib darra oo mar walibna aan idaacadda ka sheegnaa waxaas iyo wax lamid ay wax laga soo gudbay iyo dagaal wuxuu yahay waa la arkay marka waxaan cod dheer ku leeyahay dagaalka joojiya lamada dhinac waxaan ugu baaqaya dagaalka joojiya dagaal wiil kuma dhasho waa og yihiin inta la dagaalamayay sanooyin badan waaye